bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih ajmaciin ama bacd darsigu wuxuu maanta ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toban suurat lbaqara yaqulu llahu tabaaraka wtacala hal yanduruuna ila an yaأtiyahm allah fi dulali min alhamaami wاlmalaa'ika wqudiya almru waila allahi turjacu lumuur waxaa loo hanjabayaa nimankii la kari waayey nimankii la kari waayey aada loo waaniyey si walba loola hadlay la kari waayey kuwaasaa loo hanjabaya hal yanduruuna mayay sugayaan ilaa an yaatiyahum inuu u yimaado mooye allahu alle inuu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan fii dulalin dallaayado dhexdood inuu ugu yimaado oo min alghamaami daruur ah waalmalaa'ikatu malaa'igtii inay timaado mooye wax kale miyay sugayaan oo waqudiya la xukmiyo al-amru arrinka la xukmiyo taa mooye wax kale ma sugayaan wa ilallahi xagga alla baana turjacu loo celin doonaa al-umuuru arrimaha loo celin doonaa waa hanjabaad weeye oo waxaa la leeyahay hadday wax walba lagu kari waayey si walba loola hadlo loo waaniyey ma wax kale unbay sugayaan inuu imaanshaha ilaahay may wax kale miyay sugayaan oo wuxuu ku imaanayaa fii dulalin dulalka waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo ku hadheeya dallaayadaha baallahan macnaha qoraxda la iska xijiyo iyo wax kasta oo macnaha hadh kuu noqda ayaa la yidhaahdaa dulla la yidhaahdaa jamcuna waa dulal marka taasuu ku imaanaya rabbi subxaana wa tacaala oo daruur ah malaa'igta imaanshaheeda mooye wax kale miyay sugayaan macnaha rabbi wuxuu u imaanayaa inuu addoommadiisa kala xukumo oo u kala garsoono oo u kala garqaado waa maalinta qiyaamada inay qiyaamo dhacdo oo rabbi subxaana wa tacaala yimaado oo la kala xukumo oo ninkii gar lahaana gartiisa la siiyo kii gardarnaana gardarradiisii lagu xukumo mooyaane ma wax kalay sugaya waxay sugaanba soo intaa maaha imaanshaha ilaahay uu u yimaado kala bixinta addoommada iyo malaa'igta imaanshaheeda ilaan malaa'igtuna way imaanay iyo arrinkii in la xukumo intaanbay sugaya wax kale hadda ma sugaya way maana xaggaa loo baan arrimaha loo celin doonaa wuxuu faa'iideynayaa marka oo laga faa'iidaysanayaa aayadda waxay faa'iideynaysaa sifo ilaahay sifaatkiisa ka mid sifaatul afcaal bay ka mid tahay oo ilaahay doonidiisii iyo mashiicadiisay ku xidhantahy waa imaanshaha markuu doonuu imaan markuu doonana ilahay ma imaanayo subxana wa tacaala imaanshaha uu imaanayana waa sifo ilaahay sifaatkiisa ka mid oo sida uu u imaanayo si aan anagu fahmayna ma ah naloomana sheegin laakiin waxaan rumaysannaha waa si ilaahay u qalanta subxana wa tacala cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma majii'una waa majii xaqiiqiya imaansho xaqiiqiya wey sida qur-aanka meelo kale ilahay ku sheegay subxana wa tacala wa jaaa rabbuka waalmalaku safan safa wey alle ayaa iman malaa'igtuna way imani iyagoo safsaf sax ma aha in aayadda la yidhaahdo hal yanduruuna ila an yaatiyahum allah ila an yaatiyahum amru llahi oo imaanshaha ilaahay amarkiisa imaanaya lagu fasirayo sax maaha ta'wiilkaasi waxaa qaba mubtadicada ashaacirada iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo baa ta'wiilka iska leh ahlusunna waljamaca iyo salafka ma laha ta'wiilkaas imaanshaha ilaahay baa imaanaya laakiin waa si u qalanta ilahi subxana wa tacala khalqigiisana uusan shabihin waynoo imaan doontaa aayad ay meelay ka maraan ayna helayninoo hal yanduruuna ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika malaa'igtii amarka aayaadka ilahay qaarkood alla imaanshahiisa intaasaa laysdaba dhigay marka imaanshaha ilahay waa xaqiiqi rabbi subxana wa tacala qaab ku imaanayana ma garanayna isagaa gara rabbi subxana wa tacala laakiin inuu imaan buu noo sheegay hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ya'tiyahum allahu alle inuu u yimaado mooye wax kale miyay sugayaan fii dulalin dallaayado dhexdood inuu ugu yimaado oo min alghamaami daruur ah yacni daruur sida dallaayadaha oo kaleeta ah ayuu ku imaanayaa intaa ka badan ma garanayn laakiin intaa waan rumaynaynaa waalmalaa'ikatu malaa'igtu inay timaado mooyaane miyay wax kala sugayaan oo waqudiya la xukumo almru arrinka la xukumo addoommada la kala saaro loo kala garsooro wa ilallahi xagga ilaahay baana turjacu loo celinaya alumuuru arrimuhu loo celinaya arrimuhuna xagga ilaahay baa loo celinoo isaga ayaa rabbi subxaana wa tacaala go-aan ka gaadhi wey macnaha sl bni israa'iila kam aataynaahum min aayati bayina wman yubadil nicmat allahi min bacdi ma ja'athu faina allaha shadiid lciqaab sal waxaad weydiisaa bani israa'iila israa'iil wiilashiisii waxaad weydiisaa ree bani israa'iil waxaad weydiisaa kam imisa aayaan aataynaahum siinay oo min aayatin aayad ah bayinatin oo cad waa markaan kamta istifhaamiye ka dhigay ama khabariye ka dhigo kam in badan ayaanu aataynaahum siinay oo min aayatin aayad ah bayinatin oo cad waman yubadil ruuxii badela nicmat allah nicmada ilaahay ruuxii badela min bacdi maa jaa-athu markay u timid kadib fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday daran tahay way adagta ree bani israa'iil weydiiyo imisa aayadood baanu siinay ama in badan oo aayada ah ayaanu siinay oo weliba cadcad aayadahaa cadcadi waa kuwana horey kusoo marnay oo nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa aayadihii faraha badnaaye la siiway ushii ay ka mid tahay ay ka mid tahay maalan waxa weeye gacantii ay ka mid tahay dhagixii loo dilaacayey ay ka mid tahay macnaha waxa maaratay yani aayadihii faraha badnaa ee nooca ahaa ee reer bani israa'iil la siiway imse aayadood baan siinoo wax tusta oo wax u caddaynaysa oo xaqa tusaysa laakiin waa la kari waaya nicmada ilaahay ruuxii bedela oo nicmada waxaa laguu siiyey inaad ka mahad celiso shukrigii iyo mahadcelintii haddaad kufri iyo gaalnimo ku bedesho waxaad ogaanaysaa alla subxaana wa tacaala ciqaabtiisu way darantay waxaa kuu laabanuun in la ciqaabo wey macna in rabbi ku ciqaabo adduunkana ku ciqaabo aakhirana ku ciqaabataan baad sugi nicmo ilahay inta lagu siiyey haddaad bedesho ood kufri iyo gaalnimo iyo qooq iyo kibir ku bedesho adiga wey saas wey macna waman sal waxaad weydiisaa bani israa'iila reer bani israa'iil waxaad weydiisaa kam imisa ayaanu aataynaahum siinay oo min aayatin aayad a bayinatin oo cad imisa aayadoodoo cad baanu siinay waman yubadil ruuxii badela nicmat allah nicmada ilaahay ruuxii badela min bacdi maa jaa-athu markay u timid kadib nicmadii ruuxii bedelo ub kufri iyo qooq iyo ilaahay oo laysku taago iyo xaqii oo lala dagaalamo ruuxii ku kacay taa waya bedelid wey fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adayg badan tahay wey miday adag tahay wey oo daran tahay wey rabbi subxana wa tacala yani waa loola jeedaa rabbi wuu ciqaabi oo ciqaab daran buu ciqaabi wey macna lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid wey haddaad kufridaan oo nicmada bedelkeeda a macna cadaabkaygu waa daran yahay bu rabbi subxana wa tacala zuyina liladiina kafaruu lxayaatu dunya zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxaa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu noloshii baa loo qurxiyey addunyaa ee liidnaanta badnayd wayaskharuuna way jeesjeesaan min aladiina kuwii bay ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey waaladiina kuwa ittaqow cabsaday ayaa fawqahum dushooda a yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wallahu allana yarsuqu wuu irsaaqi man yashaau ciduu doono bikayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqaya alla subxana wa tacala isagoon u tirinin oon u xisaabinin baa la siinaya wax macnaha waxa weeyaan ku filan iyo ka badan tani waxa weeye gaaladu nolol kalama rumaysnaa maadaama nolosha adduunyadu un ay rumaysan yihiin ayadaasaa loo qurxiyey oo yaa u qurxiyey shaydaan baa u qurxiyey lausayinanna lahum fi lardi wala ughyanahum ajmaciin waa kii ku dhaartay walle inaan dhulka u qurxin dhulkaan u qurxin macnaha waxa weeye adduunyadaan u qurxin wey xoolaha iyo caruurta iyo guryaha iyo gaadiidka iyo xaasaska iyo waxyaabahaasaa laysu qurxinay waxa laysu qurxinay wataa zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa waalbaniin baa inoo imaan doonta fi suurati ali cimraan baan ku gaari doona waxyaalaha laysu qurxiye adduunyada halkaasaan faahfaahinteedu lagu tegay laakiin adduunyadii baa loo qurxiyey gaalada iyadaa unbay u nool yihiinoo ku nool yihiin wax kaleeto ay ka shaqaynayaan maba jirtaba taa unbay daba socdaanoo daba ordayaan ayib ayada unbayna ku xasiloon yihiinoo ku degan yihiin nolol aakhara iyagu isma yaqaanaa wey macana waa u tegi doonaa allah subxaana wa tacala isagoo leeyahy ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati addunya waطma'anuu biha la kulanka ilaahay ruuxaan rumaysnayn adduunyadanu ku xasili oo raalli ku noqoni oo ku qanci ayada waxaan ahayn oo u shaqaysana maba jirtaba iyadu macnaha waftigiisao dhan qaadanaysa wy maanaa maxayn la kulan inahay maynuusan rumaysnayn marka kuwa gaaloobay noloshan liidata ee adduunye ayaa loo qurxiyey waxayna ku jeesjeesaan dadka mu'miniinta ah dadka mu'miniintay ku jeesjeesaan macnaha yani waxay ku jeesjeesayaan dhaqankooda diintooday ku jeesjeesayaan yani way ku ciyaarayaan sidaasaa la leeyahy macnaha ha ku jeesjeeseene laakiin jeesjeeskoodu maaha inay ka fiican yihiin kama ay fiicna maalinta qiyaamada oo rabbi addoommadiisa kala xugmin doono maalinkaa waxaa sarreeya dadka mu'miniintaabaa sarreeya oo say ku sarreeyaan boos ahaanna ayagaa sarreeya maxaa yeelay kuwanna waa aclaa cilliyiin meesha ugu sarraysay joogaan kuwanna asfala saafiliin bay jiraan oo meesha ugu hoosaysay jiraan marka fawqahum way ka sarreeyaan xagga sharaf ahaanna waa ka sarreeyaanoo kuwanna ilaahay barwaaqadiisii iyo naxariistiisii bay dabaalanayaan kuwana ciqaab ilahay bay ku jiraan subxana wa tacala marka kuwaasaa ka sarreeya mu'miniinta ayaa ka sarreeya allana wuxuu ku irsaaqayaa cidduu doono yani biqayri xisaabin buu irsaaqaya adduunka rabbi subxaana wa tacaala ruuxuu rabo wuu furi aakharana rabbi wuxuu irsaaqi subxana wa tacala addoommadiisa isagoon u xisaabinin ayaa macnaha la siin wey zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu noloshii baa loo qurxiyey addunyaa ee liidnaanta badnayd waa middan aynu ku noolnahay ruuxu hadduu dhaqankaas qaato macnaheedu waxa weeyaan gaaladii buu shabahayo adduunye uun inay u noolaadaan gaalada lagu yaqaana laakiin ruuxa muminka ah adduunyada waxaa kala weyn aakhara kala weyn saas wey maanaa wayaskharuuna way jeesjeesaan min aladiina kuwii bay ku jeesjeesayaan aamanuu rumeeyey yacni aflagaado iyo cay iyo quursi ay quursanayaan iyo yani waxa weeyaan inay yani ay inay macnaha waxa weeyaan ay ay aflagaadeeyaan taas ayay samaynayaanoo dhaqan waa wey macnaha waladiina kuwa ittaqow cabsaday oo rabbi ka cabsado cadaabkiisa iska dhowray ayaa fawqahum dushooda ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wallahu allana yarzuqu wuu irsaaqi man yashaau ciduu doono biqayri xisaabin xisaab la-aan buu irsaaqaya alla subxana wa tacala xisaab la-aan kaana annaasu ummatan waaxida kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummad bay ahaayeen waaxidatan oo mid ah fakhtalafuu halkaas soo geli way iskhilaafeen waagii hore hal koox unbay ahaayeenoo isku diin oo isku caqiida isku dhinac u wada jeeda fakhtalafuu dhexdan markii la joogay iskhilaafeen fa bacata allahu allah markaa soo diray oo soo bixiyey allahu alle wuxuu soo bixiyey annabiyiina nebiyadiibuu soo bixiyey mubashiriina iyagoo bishaaraynaya wa mundiriina iyagoo digaya xaalo ay bishaaraynayaan oo digayaan ayuu alla soo saaray wa anzala wuu dejiyey alle macahum la jirankooda nebiyada la jirankooda wuxuu soo dejiyey alkitaaba kutubtii buu soo dejiyey bilxaqi xaq iyadoo wadata xaalo ay xaq ku dheehan tahay oo xaq wadato maxaa loo soo dejiyey liyaxkuma kutubtu in ama kitaabku inuu kala xukumo daraaddeed baynannaasi dadka dhexooda inuu kala xukumo u kala garsooro fii maa shay dhexdii inuu ku kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiis waxay isku haystaan oy ku muransan yihiin oy ku qaybsan yihiin inuu kitaabka ku kala bixiyo daraaddeed baa loo soo dejiyey wama ikhtalafa ismana khilaafin fiihi kitaabka dhexdiis ila aladiina kuwii mooye cid kale iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuu la siiyey kitaabka kuwii kitaabka la siiyey unbaa isku khilaafay min bacdi maa jaa-athum markay u timid kadib albayinaatu kuwii cadcadaa aayadihii cadcadaa markay u yimaadeen kadib unbay isku khilaafeen kitaabka oo maxay isu khilaafeen baqiyan gardarro daraaddeed bay isu khilaafeen baynahum oo dhexdooda ah gardarro darteed oo dhexdooda ah bay isu khilaafeen iyo xasad fahada allahu alla ayaa hanuuniyey aladiina kuwa aamanuu rumeeyey limaa shay buu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay iskhilaafeen fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen oo min alxaqi xaq ah biidnihi idankiisiiy ogolaanshihiisuuna rabbi ku hanuuniyey wallahu allana yahdi wuu hanuunin man yashaau ciduu doono ilaa siraatin jid xaggiibuwaaxida waxaa laga wariyay cabdullahi bni cabaas radi allahu canh wuxuu yidhi nebi nuux iyo aadam waxaa u dhexeeyey toban qarni baa udhexeeyey nebi aadam oo aabaheen ah iyo nebi nuux soo diridiisii waxaa u dhaxaysay toban qarni kun sano wey tobankaa sano dadku waxay ku sugnaayeen waxaan u yidhaha yani tobankaa qarni dadku waxay ku sugnaayeen diintii ilaahay uu soo dejiyey xaq bay wada haysteen hal koox bay ahaayeen tawxiid bay ku dhaqmayay haysteenoo noloshooda ku salaysnayd tobankaa sana markii ay tobankaa qarni markay dhammaatay baa marka dadkii iskhilaafeen shaydaan baa ka dhex faa'iidaystay qaar buu shaydaan luunsaday halkaasaa waxaa soo baxday marka qaar tawxiidkii ka leexday oo gaalnimo u leexday oo daacadii ilaahay ka leexdayoo macsiyo iyo dembi u leexday kuwaa markii la helay buu marka ilaahay rususha soo diray nebiyadii baa la soo diray oo yaa ugu horreeyey marka nebi nuux baa ugu horreeyey waa ka xadiidka dheere xadiidu shafaaca markay nebi nuux u tegayaan dadku ay ku leeyihiin rasuul ilaahay soo dira kii ugu horreeyey baa tahay waa bacda alikhtilaaf markii khilaafku bini aadamka dhex yimid dhexdiisa nebi rasuulkii ugu horreeyo loo soo diray nebi nuux buu ah rususha saasaa loo soo diray marka midnimadii tawxiidka lagu midaysnaa oo khayrka lagu midaysnaa oo diinta ilaahay lagu midaysnaa markii qolo ay garab martoy fallaagowday ayaa marka waxaa soo ilaahay uu soo diray nebiyaduu soo diray nebiyada waxaa loo soo diray bishaaro iyo inay bishaareeyaan oo dadkii xaqa qaatana loo bishaareeyo xaqa kuwii diidana loo digo oo cadaab ilaahay looga digo arrinkaasay la yimaadeen nebiyada kutubna waa la soo raaciyo waa lala soo dejiyey kitaabka maxaa loo soo dejiyey ma in la dhudhunkado mise in la barakaysto maya liyaxkuma bayna annaas dadkan ishayste ee nin walba leeyahay anaa gar leh kii tawxiidka ku sugnaana uu leeyahay anaa saxsan kii shirkiga ku sugnaaya dhagaxa caabudayana uu leeyahay anaa saxsan dadkan inuu kitaabku kala saaro oo kala xukumo baa loogu talagalay liyaxkuma bayna annaas fii ma ikhtalafuu fiihi wixii ay isku khilaafeen oo isku haysteen inuu kala garsooro oo kooda khaldanna loo sheego waad khaldanta ka saxsanna loo sheego waad saxsanta kitaabta saasaa loo soo dejiyo nebiyadana loo soo diray markaa kadib kitaabka iskuma khilaafin markay aayaadkiisii la caddeeyey kadib kuwii la siiyey mooye cid kale iskumaba khilaafin kuwa fallaagoobay ee xaqa ka leexday markii kitaabku u yimi soo looma baahnayn inay soo noqdaan oo xaqa u hoggaansamaan oo madax adaygoodii iyo baadilkii horey ku sunayn ka soo noqdaan lama helin kuwii la siiyey laftoodiibaa isku khilaafay oo ku kala jabay ayagaa isku khilaafay waa markay aayadaha cadcad u yimaadeen kadib aayada xaqa u caddeeya oo wax u kala qeexa oo u kala bayaaniya markay heleen kadib bay iskhilaafeen waxaa la rabay caddayntu markay timaado khilaafku inuu meesha ka baxo idan saas weeye jahli baa keenaa in la iskhilaafo laakiin cilmigu wuxuu keenaa iyo caddayntu in la midoobo oo xaqa lagu midoobo laakiin ayaga caddayntii baaba uga dartayoo caddayntii markii loo caddeeyey bay iskhilaafeenba kuwii kitaabka la siiyey yani xumaantooda marka la cabir kuwaa unbaa iskhilaafay maxay isu khilaafeen marka jahli uma geyninoo la garayo wixii waa caddaaday waxay isu khilaafeen uun baqiyan baynahum waa xadgudub iyo gardarro daraaddeed iyo xaasidnimo ayagu ay ishastayaan baa u geysay saas way macana ma hebel baan raaci oo ma kooxiblaan raaci oo ma kooxiblaan aniga xaqa iga haysa ma suuroobi karto weligay baana raacaynin halkaasuu ku dhuftay war xaqii waa kan waa caddaaday nin loogama taga xaqii xaqa raac maya baqiyan baynahum waa xadgudub markaas iyo xaasidnimo iyo gardarro ayagu ay ismaagan yihiin oo isu jeedaan daraaddeed umay isu khilaafeen wailaa xaqii waa caddaaday saas way macnaha markay iskhilaafeen kadib oo iyagii kala jabeen ayaa ilaahay wixii ay iyagu isku khilaafeen oo ka leexdeen ee hanuunka iyo xaqa ahaa wuxuu rabbi waafajiyey oo ku hanuuniyey dadkii nebi maxamed rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macna fahada allahu aladiina aamanuu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnihi hanuunkii iyo khayrkii iyagu ay garab mareen yaa lagu hanuuniyey kuwa nebi maxamed rumeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh ummadda nebiga ayaa lagu hanuuniyey ee nebiga raacday salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasaa layna baraya oo arrimaha ay isku khilaafeen ee ummaddan lagu hanuuniya waxaa ka mid a sida xadiiska nebiga kusoo aroray sal lay slam maalinta jumcada oo kaleeto maalinta jumcada ah yahuudi way diiday nasaarana way diiday yahuudi sabtiday qaadatay nasaaraduna axadday qaadatay maalinta jumcadana maalmaha ugu fadli badan khayrkii labadooduba ay ka lumeen ilahay ummaddan u siiyey fahada allahu aladiina aamanuu lima khtalafuu fiihi nebi ibraahim calayhi salaam waa kaan soo marnay inay yidhaahdeen yahuudi buu ahaa nasaarana ay yidhaahdeen nasaaru ahaa labadaba waxaa la yidhi midna ma ahee xaniifan muslimo soo ma xanuunka ay ka lumeen ee inaga laynagu hanuuniyey kaana kana ka mid waxaa ka mida nebi ciise calayhi salaam nasaarana waxay tidhi yani waa wiil ilaahay ama waaba ilaah yahuudina waxayba tidhi waaba garacba iska dhaafa inuu ilaah yahay waaba garacba sharciba kuma dhalanin bay dheh xagga ay labadooduba ka lumeen ilaahay ummaddanuu ku hanuuniyey garac meehe sharciguu ku dhashay marka labaadna waa rasuul ilaahay oo waa nebi laakiin wiil ilaahayna maaha ilaahayna maaha soomaalitan xaqii markaa laga lumiyey iyo kuwani ka habaabeen oo dhan ilaahay ummaddanuu ku hanuuniyey subxana wa tacala masaa'il fara badanoo noocaas oo kale a qibladaa ka mid qolo bari bay aaday qolona galbeed bay aaday qibladii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ee xaqa ahaydna ummaddanuu ilaahay siiyey soo ma wahaakada sidaas weeyaanoo wixii iyagu ay gara mareen xaq ahaayoo dhan ummaddanu ilaahay subxaana wa tacala ku galladaystay saas way macnaha kaana waxay ahaadeen annaasu dadku waxay ahaayeen horaantii wey ummatan ummad bay ahaayeen koox bay ahaayeen waaxidatan oo mid ah isku mabda'a isku caqiidaa isku akhlaaqa isku diinay ahaayeen fakhtalafuu way iskhilaafeen waa qiraa'ada ubay ibnu kacbi cabdullahi bn mascuud ikhtalafuu fakhtalafuu way iskhilaafeen oo shirki baa soo dhex galay shaydaan baa ka dhex faaidaystay qaar buu la tegay oo lunsaday haddii dee qolo la lunsado oo jidka ay ka habowdo waa la isqabsan muran baa marka yimid fakhtalafuu way iskhilaafeen fabacata allahu ilaahay baa wuxuu soo saaray marka annabiyiina nebiyadii buu soo saaray mubashiriina xaalo ay yihiin kuwa bishaaraynayo dadka xaqa raaca ay u bishaaraynayaan janno ilahay naxariistiisa wa mundiriina xaalo ay yihiin kuwa digaya oo dadka xaqa ka leexda ay uga digayaan cadaab ilahay iyo ciqaabtiisa waanzala wuxuu soo dejiyey alle macahum la jirankooda alkitaaba kutubtii buu soo dejiyey waa jinsi kutubtii buu soo dejiyey bilxaqi iyadoo xaq wadata kutubta kitaabkii ugu horreeyey ilaa ka ugu dambeeya soo wadagelay maxaa loo soo dejiyey kutubta liyaxkuma inuu kala saaro daraaddeed inuu xukumo baynannaasi dadka dhexooda inuu xukumo u kala garsooro daraaddeed baa loo soo dejiyey fii maa shay dhexdii inuu ku kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiis waxay isku khilaafeen oo isku diideen oo isku qabsadeen oo dhan inuu isagu kala saaro leanna ilahay xaggiisu ka yimi sooma isagaa qeexaya caddaynaya wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi xaqa dhexdiisa ama kitaabka dhexdiisa iskuma khilaafin ila aladiina kuwii mooye uutuuhu la siiyey kuwii la siiyey mooye cid kale iskumaba khilaafinba min bacdi maa jaa'athum markay u timid kadib bay isku khilaafeen albayinaatu aayadihii cadcaddaa dami wey aayadihii cadcaddaa markay kitaabkii markii la siiyey aayadihiisii cadcaddaana u yimaadeen bay khilaaf hor la iskhilaafeen hor maxaad isu khilaafaysaan waxi waaba la caddeeyey ilaahay baaba idin kala garsooday oo xaqii caddeeye maxaad isu khilaafaysaan marka waa xumaan tii hore kaba sii daranba wama ikhtalafa isma khilaafin fiihi kitaabka dhexdiisa ila aladiina kuwii mooye uutuuhu la siiyey kitaabka min bacdi maa jaa'athum markay u timid kadib albayinaatu aayadihii cadcaddaa kadib aayadihii cadcaddaa marka maxay isu khilaafeen baqiyan yani gardarro darteed baynahum dhexdooda ah gardarro dhexdoodoo isgardarraysana iyagu isu jeedaan oo ismaagan yihiin ileen rabbi ka cabsiya rag iska in meel ma wada galaan mar haddaad hebel u jeedo xaq ujeed ma tid marka markan xaqu caddaaday waxay xaqa ayna u raacaynin hebel baa wata wey wax hebel watana anigu ma rabo saas way macnaha marka taa gardaraa la dhahayo hebel baan u jeedaa weeye xaq kaa qarsoomay ma jiro waa kasma uu kasmay markaasi macnaha ayib fahada allahu alla wuxuu hanuuniyey alladiina kuwii buu hanuuniyey aamanuu rumeeyey limash muxamed nebi dadka rumeeyow nebi moxamed sal alay slam iyo kitaabkiisa dadka rumeeyey wuxuu ku hanuuniyey alle limaa shaygiibuu ku hanuuniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen kuwii hore fiihi dhexdiisa ay isku khilaafeen oo min alxaqi xaq ah biidnihi idankiisuuna alle ku hanuuniyey oo ku waafajiyey waa ilaahay ogolaanshihiisa wey cilmigiisa wey doonid ilahay wey wallahu allana yahdii wuu hanuuninu man yashaau ciduu doono ilaa siraatin jid xaggiisuu ku hanuunaya mustaqiimin oo toosan oo rabbi waa waafajinta ilahay baa iskale wey macnaa nabigeenna sal lay wasalam waxaa sugan salaatuleylka habeenkii markuu ka soo kaco inuu odhan jiray allahuma rabba jibriila wa mikaa'iila wa israafiila faadira asamaawaati waalard caalima alghaybi waashahaadati anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fiihi yakhtalifuun ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnika inaka tahdii man tashaau ila siraatin mustaqiim saqda dhexe habeenkii nabigu ku tacsin jiray sal ly slm ilah wixii laysku khilaafay intuu asmaada ku tawasulo ilaahay subxaana wa tacaala buu wuxuu odhan jiray ilah wixii laysku khilaafay xaqiisa igu hanuuni oo jidka toosan ilaah igu hanuuni saasuu nabigu ku ducaysan jiray sal lay slm in lagu ducaystaa fiican waa ducaa aad u qiimo badan wey macna am xasibtum an tadkhuluu ljannata walama ya'tikum mathalu aladiina khaluu min qablikum am xasibtum ma waxaad malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan waalxaal lamaa ya'tikum uusan idiin imaanin iyadoo uusa aysan idiin imaanin mathalu ladiina kuwii xaalkooda khalow tegay min qablikum hortiin kuwii hortiin tegay xaalkoodii iyo arrinkoodii oo kale isagoon idiin imaanin inaad janno iska gelaysaan maydinla tahy oo muxuu ahaa xaalka u yimid kuwa naga horreeyey waata massathum waxaa taabatay alba'saa'u xaalad baas leh waadaraa'u iyo xaalad dhibaato leh baa taabatay wasulziluu waa la gilgilay xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo alrasuulu rasuulkii ilaa uu ka yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa ilaa ay ka yidhaahdeen mataa goormo ayuu ahaaday nasrullah hiilada ilahay waa goormo ilahay gargaarkiisu goormuu imaanaya alaa hooyay baa la yidhi ina nasrallahi alla nasrigiisa iyo hiiladiisu qariibu waa dhoy ma foga adadegsanina way macnaa iska sugan ayib tani waxay ina baraysaa sunno rabbaani ah sunno kawni ah oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku dhaqo addoommadiisa caadow caadadaasi waxay tahay ama sunnadaasi addoommadu hadday yidhaahdaan ilaahay baan rumaynay in la imtixaano cadowgooda lagu imtixaano adduunyadooda lagu imtixaano faqri lagu imtixaano gaajo lagu imtixaano yacni waxa weeyaan nabadgelyo darro lagu imtixaano caafimaad darro lagu imtixaano in la imtixaano ruuxii yidhaahdo mu'min baale oo iimaan sheegtahay waa sunno ilaah kuwii naga horreeyeyna jidkaa waa la mariyey innagana waa layna marin jannada gelitaankeeduna waxay ka dambaysaa natiijada imtixaanka ka soo baxda markii saa laysu imtixaano baa dadku laba mid noqonaya qolo imtixaankii ku dhacda oo la cadaabo iyo qolo imtixaankii ku baasta oo abaalgudkooda uu noqdo janno ilahi subxana wa tacala marka waxaa layna fahamsiinayaa qaacidada iyada ah hamoodina umaan rumayno intaad dhabaan jannada inaad undurduro ku gelaysaan aliflaamiin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamanna wahum laa yuftanuun ma waxay la tahay dadku waan rumayno intay iska dhahaan iyagoon la imtixaanin in faraha laga qaaday maya ma jiraysa way taas waa laydin imtixaaniyo waa laydin kala saari way macnaha waa isku dhex jirtaan leedahay marka ma waxaad moodaysaan inaad jannada gelaysaan idinkoo aysan idiin imaanin kuwii idinka horreeyey hortiin tegay xaaladoodii oo kaleeto ummadihii idinka horreeyey xaaladii la mariyey oo kale idinkoon laydin marinin inaad jannada iska gelaysaan maydinla tahy maxaa la mariyey rabbiyow waxaa la mariyey waxaad taabatay xaalad baas leh waa faqriga waa kan soo marnay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum baynu ku soo marray sooma alba'saa waa faqriga iyo baahida iyo gaajadooda waadara'na waa caafimaad xumada saas macnaha waa caafimaad xumada way macnaha midanna xagga xoolahay u noqonaysaa midanna xagga jidhkay u noqonaysaa arrimahaasaa taabtay waa la gilgilay wasulziluu waa loo gilgilay maxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeyaan cabsiin cadowgoodii uu cabsiiyo iyo cadowgoodiiyo lagu sallido yaa gilgilidda laga wadaayo qalbi quluubtoodaa ruxatay xaalad adag oo cidhiidi abaa la geliyey saasuu macnaha wasulziluu weliba waxay tilmaamaysaa zilzaalka iyo gilgiliddaasi inuu xaalkiisu meel halisa gaadhay rasuulka iyo dadkii raacsanaa baa waxayba gaadheenba heer ay tiigsadaan ilaahay nasrigiisa mataa nasrullah war ilaahay waa kii loo ballanqaaday in laloo hiilinaye goormo weeye talo waa goorma xaaladdu markay khadhaadhaado wixii dhawaa xataa waa kula fogaanaya ood cidhiiri gasho marka mataa nasrullahi bay odhanayaan waxaad ku tidhaahdaabaa waxaa la odhanayaa war nasrigana hadduu idinku dhow yahay goorta aad cidhiidriga aad u gashaan unbuu nasri iyo guuli idinku dhowdahay maxaa yeelay qaacidada waxay tahay inna maca alcusri yusran culaysku markuu yimaado unbaa fudaydku ka dambaynaya goorta cadowgii in isugu kiin tago oo laysu kiin kaashado oo meelaad gashaan aad weydaan oo meel walba laydin ugaarsado goortaasaa nasrigii ilaahay ugu dhowyahay inta kaleo dhan waad ka fogtay laakiin markaad cidhiiri gashaan oo xaaladdu halis gaadho markaad sugta waa dhow yahay saasa la leey macna laakiin laysdayn maayo cidhiirigaa in laysgeliyaayo waa qasab waad garanaysaan saxaabadii nabiga sal lla lay waslam in la geliyey saas way macnaha ilaa khabaab bn aragta saxaabigu la odhan jira nabiga intuu u yimid isagoo kacbada yani hooskeeda harsanaya uu ku yidhi nebi allow maad ilaahay noo barid ilaahay maad guuliya hiilo noo weydiisa sidani waa rafaad markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam dadkii idinka horreeyey mid ka mida ayaa la keeni jiray markaasaa inta miinshaar madaxa kale badhkiisa laga saaro oo lagu kala jeexa laba qaybood loo kala dhigi jiray qaarna inta la soo qaado yaa fargeetada ama shallo inta la soo qaado bir ah baa hilibkiisa iyo lafaha iyo seedaha yaa lagu shallayn jiray diintoodana kamayna maqan jirin ilaahayna wuu dhammaystiri arrinkan oo diintiisa wuu kor yeeli laakiin waa degdegaysaan buu nabi uri sal lla lay slam ha degdegina marka nasriga iyo guushu waa dhowdahay laakiin maxaa ka horreeya waxaa ka horreeya xaalado adag oo cidhiiri laysgelin doono xaaladahaasaa nasrigu ka dambeeya sidaas way macnaa sunnadaas oo maanta aan aad ugu baahannahay baa layna barayaa yacni waa dars sidaas way macnaa am xasibtum ma waxaad malaynaysaan an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaad gelaysaan walxaal lamaa ya'tikum isag uusan idiin imaanin iyadoo aysan idiin imaanin mathalu ladiina kuwii xaalkoodii khalow tegay min qablikum hortiin hortiin kuwii tegay xaaladoodii oo kale iyadoo aysan idiin imaanin miyay idinla tahay inaad jannada iska gelaysaan masatum waxaa taabatay kuwaa idinka horreeyey alba'saa'u xaalad baasle baa taabatay faqri iyo baahi wadaraa'u iyo xaalad dhibaatale baa taabatay wasulziluu waa la gilgilo waa la ruuxay cadowgooda iyo cabsi ayaa la geliyey oo sidaas daraaddeed baa loo ruuxay wasulziluu zilzaalan shadiida fii suurati laxzaab baan ugu tegi doonaa saxaabada nebiga sal lay slam iyo nebi maxamed sal lay slam in qayb yani aan yarayn oo qayb libaax gilgiliddaa iyo cabsiintaa la geliyey saas mana laakiin mawqifkoodu mar walba wuxuu ahaa xasbuna allahu wanicma lwakiil goor alla goortii la yidhahdo ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum iimaan unbuu u kordhinayaa wa qaluu xasbuna allah saasaa la doonaya ruuxa muminka inuu noqdo goorta xaaladu adkaato gaala isugu tagto ilahay baa igu filan rabbi baan ku xidhnaa isagaana igu filan waana wixii ilaahay horay uu noogu sheegay wey macna laakiin in la cararo oo la gabado oo diinta laga tago oo garhka la xiiro oo astaamihii islaamka macnaha wax wey la yska tuuro oo gabadhii xijaabka tuurto oo masaajida laga cararo la yidhahdo macnaha f b i baa fadfadhida yacni wax wey ma aha saas weeyaan taasi meella ku geyn mayso xaggeed ilahay uga carari subxana wa tacala saas weeyaan imtixaan weeya waxaa la doonayaa in sabir lagaga baxo iyo adkaysi iyo diinta lagu sii mitido kor alla korkii lagu cadaadiyaba adigu mitidka sii kordhiyo kusii dheg ilaahay lagugu dilo ti ilahay ku timaado subxana wa tacala wasulziluu waa la gilgilay oo waa la ruxay xataa yaquula ilaa uu yidhaahdo alrasuulu rasuulkii ilaa uu yidhaahdo iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirankiisa mataa goormo ayuu ahaaday nasrullah hiilada ilaahay waa goorma goormaa naloo hiilin doonaa naloo gargaari doonaa waatana meel walba nalagu jabi afghanistan nalagu jabi oo ciraaq haddaa nalagu jabinaya oo macnaa falistiina nalagu jabi oo meel walba ku jabnay goormuu imaanaya saasaa la leeyahy wuxuu imaanayaa goorta ilahay ku talagalay subxana wa tacala ilaa waqtigu ilahay u qorsheeyey rabbi wixiisu caatifo kuma dhisna wax waa hore la qorsheeyey oo la kala qaabeeyey oo waqti lahoo loogu talagalay wey xilligiisi way imaan laakiin waxbaa ka laaba saas way macana ayib alaa hooyahay baa layidhi ina nasr allah hiilada ilaahay qariibun mid dhow wey way dhowdahay ha ka degdegina oo ha fuleeydina wey macana yas'aluunaka maadaa yunfiquun yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxaan bixinaa bay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa maa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni labada idin dhashay baa iska leh waalaqrabiina iyo kuwa idinku sokeeya dadka walyataama iyo agoonta waalmasaakiina iyo masaakiinta wabni sabiili iyo jidka wiilkiisa waa ruuxa socotada wamaa tafcalu wixii aad fashaan oo min khayrin khayra fa ina allaha alle caliimun kii og weeye bihi isaga ha mid ogaansho badan weeye oo la socdo tani waxay ku saabsan tahay dhaqaalihiisiibuu ruuxu doonayaa inuu sadaqaysto waxay weydiiyeen maxaanu baxsannaa maxaanu baxsannaa waxaa lagu yidhi waxa maxaan baxsannaa waxaa ka fiican inaad weydiisaan yaanu siinaa xaale maxaan baxsannaa waa iska fududahay soo ma jawaabtaa ka garanay loo leexiyey iyagu maxay yidhahdeen maadaa yunfiquuna maxay bixiyaan laakiin jawaabta maxaa la yidhi waxaad siisaan waalidiintiin iyo kan iyo kan siiya ciddii la siin lahaa baa loogu jawaabay iyaga su-aashooduna maxay ahayd maxaan bixinaa waxaa la tusayaa su-aashu waxay ku fiicnay inaad tidhaahdaan yaan wax siinaa oo waxaan bixinayna yaan ehon siinaa saas way maanaa ama waxaad tidhahdaa sida cabdullahi bni cabbaas iyo yani mufasiriinta salafka qaar ka mida ay marayaan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maada kayfa sideebay yunfiquuna wax u bixiyaan say wax u bixiyaan oo maada bimacnaa kayfay noqono waxaa soo gelaya marka yaa wax siinaa su-aasha iyo jawaabtu marka way isbaabuqaya way isdaboolayaan macnaha yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maada maxayba yunfiquuna bixinayaan qul waxaad tidhahdaa maa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah falilwaalidayni labadoydin dhashayba u sugnaaday waxaad bixinaysaa waalidiintaas kale waa ma aha macnaha tii waajibkayd maa sakadii maa waa sadaqaadka caadiga ah iyo nafaqooyinka aad bixinaysaan falilwaalidayni labadaydin dhashayba u sugnaatay walaqrabiina iyo dadka kuwa idinku sokeeya ee qaraabadiina walyataama agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta wabni sabiili iyo jidka ruuxa haya ee socotada wamaa tafcalu waxaad fashaan oo min khayrin khayrana fa ina allaha alla bihi isaga caliimun kii u cilmi badan weeye oo ogsoona la socdo kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum wacasa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum dagaalkii waa dib laynagu celiyo kutiba waa la qoray calaykum dushiina waxaa laydinku qoray alqitaalu dagaal dagaalkiibaa laydinku qoray dushiina lagu waajibay walxaal baa dagaalka laydinku qoray huwa isagu kurhun uu yahay kahasho lakum idinka idin yahay shay aad kahanaysaan oo dhibsanaysaan isagoo ah wa casaa waxaad mudantihiin oo laga yaabaa an takrahuu inaad kahataan shay-an shay inaad kahataan baa laga yaabaa walxaal huwa isagu khayrun uu khayr yahay lakum idinka khayr idin yahay inaad shay kahataan baa laga yaaba khayrna uu idin yahay wa casaa waxaad mudantihiin oo laga yaabaa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay inaad jeclaataan baad mudantihi walxaal huwa shayga aad jeclaateenna sharun shar uu yahay lakum idinka shar uu idin yahay wallahu allana yaclamu waa ogyahay masaalixda iyo danaha wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ogday dagaalkiibaa laydinku qoray inaad wax iska celisaan oo cadowgiinba aad yaa iska tidhahdaan taas waa laydinku qoray isla markaa ha laydinku qoree kahasho wey isaga oo weliba kahasho idinku ah waa midaad kahanaysaanoo waa dhibsanaysaan maxaa yeele waa adagyahay waa mashaqo waa rafaad waa laysdilayaa yani waa laysdhaawacayaa naafanimaa ka imaanaysa caruurtiibaa agoontoomaysa xoolaa ku baxaya waa la karaahaysan lafta biniaadamkuna intaa midna ma rabto idinkoo kahanaya haddana laydinku waajiba oo ilaahay haddaadan kahanaynaba dhibkaasina ku jira mana laga daayo maslaxada ku jirtaa ka wey waxaa laydinka daynaynay arrintu kahashadiinna iyo jacaylkiinna kuma xidhna sababtu waxa weeye waxayna ugu xidhnayn shay inaad necbaysataan baa laga yaabaa oo jihaadkao kalea maalan haddana isagu uu khayrku ku jiro jihaadka maxaa ku jira waxaa ku jira inaad cadowgaa ka guulaysato waxaa ku jira inaad cizi iyo sharaf ku noolaato waxaa ku jira inaad xoolo iyo wadamo qabsato waxaa ku jira inaad tawxiidkaaga iyo mabda aad rumaysantahay faafiso cizi iyo magac baa ku jira iyo nolol wanaagsan ood adduun ku noolaato iyo faqrigoo dhinac iska dhigto ood ka baxday soo ma marka waxaa ku jira khayr baa ku jira laakiin idinku waad karaahaysanaysaan soo ma karaahaysta laakiin isagaa maslaxadu ku jirtaa inaad jihaadka ka joogtaan ood iska fadhiisataanna waa midda naftiinnu jecesha sharkaana isaga ku jira taa naftiinna oy rabto oo inaad guryihiinna iyo carruurtiinna iska dhex joogtaan ood iska raaxaysataan middaa naftiinna jeceshahayna waa midda sharku idinku jiro oo iyadana sharka ku jira maxay hadda cadowgii baa idin qabsan oo waa laydinka adkaan oo macnaha waxa weeyaan waa guri waxaa loo tashanay dhulkiinna oo diintiinni baydaan xorriyad u helaynin oo xoolihiinni iyo khayraadkiinni waa bilaash lagu qaadan oo addoommo la gumaystaan noqonaysaan oo waxaad noqonaysaan ma jirto soo ma aragtaan tani waxaa ku jira sharka ku jira wakaa waxaynu jeclaanay kaa necbaysanay oo dagaalka ana khayrka ku jiraayo wakaa waa la khatmo waxaa la yidhi waxba ma ogdin allah wuxuu og yahay meesha dantiinni iyo maslaxadiinna ku jirto saas daraaddeed baa dagaalka laydinku waajibiyey maxaa yeele allah ogaaday inay danta iyo maslaxadu ku jirto idinku soomaa waxaad ogtihiinba ma jiraba meel baad madaxa ku qaadaysaan shar ku jiro meeshii maslaxad iyo dantu ku jirtayna waad ka cararaysaanba marka ta ilaahay dhagaysta idinku waxba ma ogni waad dhaga xidhan tihiine rabbi baa wax idiin ogoo danihiinna idin oge rabbi ka qaata oo meesha rabbi idin mariyey mara idinka caqligiinna iyo garaadkiinu idinkuma filla cilmigiinu idinkuma filla naftiinna iyo caaqifadiinnu kolba meeshaasa idinla abbaari aan dani idinku jirin ta ilaahay marka qaata rabbi baa dantana idiin og isaga ayaana naasix idin oo daacad idiin ah sidii aad rabtaan dantiinna aan wax idinku sheegayay kutiba waa la qoray calaykum dushiinna alqitaalu dagaalkiibaa lagu qoray walxaal baa lagu qoray huwa isagu kurhun uu yahay kahasho lakum idinka uu idin yahay shay aad kahanaysaa un ninna dagaal ma rabo allahuma nin uun ay u muuqato jannadii nin uun meesha jannadii ka dhex arka oo adduunyo nacay oo aakharo usii socda unbaa dagaal raba laakiin nin kale oo dhan dagaal ma rabo inuu sii noolaado maalmo adduunka si joogu raba wa casaa waxaad mudan tihiin oo laga yaabaa an takrahuu inaad karahaysataan shay-an shay inaad karahaysataan jihaadkiya maala walxaal huwa isaguba khayrun uu khayr yaha lakum idinka khayr uu idin yahay ciziga ummaddani siduu nebigu sheegay sal lay wasalam waxay ku jirtaa intay dagaalamayaan weligeedna waa la ogaayay intay jihaadka oogahayeen bay ummaddani cizi lahayd maalintay jihaadka ka tageen oo adduunyada u leexdeen maalintay dulleebeen bay ahayd oo la gumaystay oo dhulkoodii la qabsaday marka waxa weeyaan waa midaasoo jihaadka khayrku ku jira wa casaa waxaad mudantihin oo laga yaabaa an tuxibuu inaad jeclaataan shay-an shay sida dagaalkoo laga fadhiisto laiskaga jooga walxaal huwa shaygaasi sharun shar uu yahay lakum idinka shar uu idin yahay wuxuu shar u yahay ilaahay mas-uuliyaddii xilkuu idin saarayna waa dayacdeen taasi waa dembi aakharo talabaadna adduunka laftiisii baad ku dulleebaysaanoo gun baad noqonaysaan sida haddaba aynu gun u nahay macna wallahu allana yaclamu waa ogyahay danihiinna adduun iyo aakharaba alla ogyahay masaalixdiinna wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin waxba garan maysaane ta ilahay raac wey macnaa oo ilahay u hogaansama subxana wa tacala yasalunaka can shahri lxaraami qitaalun fiih ayib yasaluunaka waxay ku weydiinayaan yasaluunaka nebiga waxay ku weydiinayaan can ishahri bilihii xaggooda alxaraami ee xurmadan ah qitaalin bay ku weydiinayaan dagaal fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamo ee qul waxaad ku tidhahdaa qitaalun dagaal fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamaayo kabiirun waa weyn yahay waa dembi weyn wasaddun laakiin jeedin can sabiili illahi jidka ilaahay laga jeediya dadka wa kufrun iyo gaaloobid bihi alla lagu gaaloobo waalmasjidi iyo masaajkiioo laga jeediyo dadka alxaraami ee xurmadan ahaa iyo wa ikhraaju ahlihi dadkiisa oo la bixiyo minhu isaga laga saaro wa ikhraaju ahlihi ahli lmasjidi masaajidka dadkiisii oo la bixiyo minhu masaajidka laga bixiyaay yaa akbaru ka weyn cinda allahi ilahay agtiisa dagaalka bilaha la dagaalamo intanaa ka weyn waalfitnatu fitnada oo dadka diintiisa laga fitneeyaa yaa akbaru ka weyn min alqatli dilka walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ilaa ay idin celiyaan can diinikum diintiinna ilaa ay idinka celiyaan in istataacuuwa hadday karaane hadday kari karaan awood u helaan waman yartadid ruuxii noqda oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka noqdoo ridooda oo fa yamut dhinta walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yahay fa ulaa'ika kuwaasi xabitat way hoobatay oo way burtay acmaaluhum camalyaalkoodii fi dunya adduunyada dhexda iyo waalaakhirati aakharaba waxay horay u sameeyeen khayr oo dhan waa u dhammaatay wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta dadkeedii weeye hum iyaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku haray sabab bay leedaha aayaddan ay kusoo degtay sababteedu waxay ahayd nebiga sal lla lay wasalam ayaa wuxuu diray ciidan yar oo sariyo la yidhaahdo ciidankaa wuxuu uga dhigay amiir ama hogaamiye uga dhigay cabdullahi bnu jaxshi saxaabi la odhan jiray wuxuu nebigu ku yidhi sal lay wasalam meesha nakli la yidhahdo tag halkaa waxaad u gabataay oo u cimilo gashaa safar iyo socoto reer quraysheed ay leeyihiinoo xoolo wadda meeshii buu tegay cabdullahi bni jaxshi iyo raggii la socday safar marka qurayshi ay leedahay baa soo maray iyagoo meeshii jooga xilliga lagu jirana waa bilihii xurmada lahaa bisha rajab yaa markaa gabagaba ah miyay dhammaatay mise maalin baa ka laaban yacni shaki baa ku jira waxay is yidhahdeen marka safartan haddaad daysaan ood ilaa berita la sugtaan inta bisha xurmadale laga baxayo hadda wayba idinka tigiyo xarabkiiba idinka geli sidaas daraaddeed intaynan bil xurmadan laha iskaba ahaatee ka faraqabsada weerar bay ku gaaciyeen wax ay dilaan iyo qaar ay soo qabsadaan iyo xoolihii ay ka soo dhacaan bay ka dhigeen xoolihiina way ka soo qaateen waxay wateen ragna waa ka dileen qaarna way soo khafaasheen nebigay ula yimaadeen sal ly slam ibnulxadrami nin la yidhahdaa ka mid ah markii nabiga loo keenay sal lay wasalam arrintiina uu ogaaday in bil xurmale bilihii dagaalka aan la ogoleen ay dhacday xoolihii meel buu iska dhigay nimankii reer qureysheed la odhan jiray baa arrinkii marka ka faa'idaystay ilaa nebiga mar walba waxay u raadinayeen uun arrin ay dadka ugu diraan ooy ku kiciyaan dacayad bay marka ka dhigeen waxaa la yidhi war ninkii muxamed ahaa wuxuu soo socdaba maanta wuxuu keenay bilihii xurmada lahayd inuu dagaalamo ilaan dhaqan weyn iyo caado hidda la soo gaadhayo waxay ahayd wanaagsan bilaha xurmada leh ee afarta ah inaan la dagaalamin oo dagaalka la joojiyo waa macnaha waxa way saddexda biloodoo isku xigta waa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab oo gooni ka ah afartaa bilood wey dacayadaa markay suuqa geliyeen baa aad waxaa u murgay raggii saxaabada ahaa ee arrinta sameeyey oo falka sameeyey baa waxoogaa xumaaday oo isxumeeyey inay dembi galeen oo khalad galeen oo qolobana dacayad bay ka dhigteen oo ay macnaha waxa weye suuqa meel walba mariyeen tii buu ilaahay ka jawaabaya subxana wa tacala waxaa la yidhi yas'aluunaka can ishahri alxaraami nebiyo waxay ku weydiinayaan bilaha xurmadale bay ku weydiinayaan maxay kaa weydiinayaan dagaal dhexdooda la dagaalamay ku weydiinaya ka warran bay kuleeyihin maxamedow iskaaga balnoo sheeg maxaad ka qabtaa bilahan xurmadale dagaal la dagaalamo waxaad ku tidhaahdaa bilaha xurmadale xurmadale dhexdooda dagaalka dhacay iyo dagaalankoodu waa weyn yahay waa dembi weyn horta laakiin wax ka weyn ma idiin sheega haddaad nebi maxamed tan ku eedaynaysaan tu ka weynood idinku ku jirtaan ma idiin sheegnaaw hawl saddun can sabiili illah jidka ilaahay oo dadka laga jeediyo laga hor istaago diintii ilahay oo dadkii loo diido waa midaad ku dhex jirtaan waxaa kalood ku jirtaan rabbiyoo lagu gaaloobo oo isagii oo dhanba lagu kufriyo waxaa kalood ku jirtaan dadkii ood masaajidkii xurmada lahaa ka hor taaganteen u diidanteen ilaa nebigiiyo saxaabadiisa way u diideen sooma ma soo geli kartaan bay dheheen dadkii ood xaramkii iyo masaajidkii xurmada lahaa u diideen masaajidka xurmada leh dadkiisii ood ka saarteen masaajidka xurmada dadka iskale yeeyihin muminiinta iskale wamaa kaanuu wliyaahu in wliyaauhu ila lmuttaquun masaajidka waxaa iskale muttaqiinta iskale dadkii masaajidka lahaa ee muttaqiinta ahaana hadda ka hor baad ka saarteen oo nebi maxamed iyo saxaabadiisa waa kuwii caydhiyey oo ka qixiyey hadda ka hor war intaasoo dhan baad ku jirtaan fitnada aad dadka diinta ka fitnaynaysaan iyo dagaalkan ilaahay aad kula jirtaan ma aragtaane bil baa dagaal la sameeyey xurmo leh maxaad u wadwadaan tiinna ma idiin muuqato maroodigu takarta saaran ma arkee ka kale midda saaran buu arkaa ayaga intaasoo khalad ay ku jiraan ma arkaane laakiin hal bil buu khaldamay maxamed baa bil xurmo la dagaalamay waxaasay meelaha wadwadaan intaasaa marka loo tiriyey oo khaladaad ay ku jiraan saas way ujeeddada marka la leeyahay fitnada ayaa ka weyn dilka dil bil xurmale dhacay fitnada aad haysaan ka weyn fitnada aad ku jirtaan ayaa ka weyn waxaa la yidhi ka zuuli maayaan oo marna ka gaabsan maayaan inay idinla dagaalamayaan mu'miniintiiow ilaa ay diintiinna idinka celiyaan hadday kari karaan ilaa diinta aad ka baxdaan way idinla dagaalamayaan ee ruuxii diintiisa ka laabta oo gaalnimo ku dhintaay waxaad ogaataan ruux dadka noocaasi camalkoodii waa u dhammaatay waxay hadda ka hor shaqaysteen waa buray adduunkana waa buray aakharana waa buray adduunka waa buray maxaa laga wadaa adduunka wuu buray waxaa laga wadaa ilaan islaamku ku dhex noolaa oo ku daaqahayay oo dhiiggiisu ku nabadgelayay oo uu ka guursanayay oo manaafacaad buu ku qabay tii iyadahayd way gooday fi dunya wey aakharana camalkiisii waa hoobtay oo ajir ka heli maayo wuxuu hadda ku horshaqeeyey marba hadduu intuu ridoobay haddana gaalnimo ku dhintay wy macana kuwaasina waa naarta dadka geli doona way weyna ku waari doonaan bu rabbi subxana wa tacaala yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri bilihii xaggooday ku weydiinayaan waa jinsi wey bilihii xaggooday ku weydiinayaan alxaraami ee xurmadana bay wax kaa weydiinayaan ma bilaha laftooda maya waxaa la yidhi qitaalin bay ku weydiinayaan waa ka arrinka loo jeedo qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bilaha xurmada le dhexdooda la dagaalamo wakaa arrinka su-aashu ay ka socoto qul waxaad tidhahdaa qitaalun dagaal fiihi bisha xurmada le la dagaalamaayo kabiirun horta waa wenya waa dembi aan yarayn taa waa qarsanna maxaa yeele sharciga ilahayna waa diiday wasaddun laakiin jeedin dadka laga jeediyo can sabiili illahi jidka ilaah laga jeediyo ood idinku haysaan wa kufrun iyo gaalnimo bihi alle lagu gaaloobood ku jirtaan waalmasjidi alxaraami iyo masaajidka xurmalahoo dadka laga jeediyo isagana laga celiyo waxay ku xidhanta waxay ku cadfan tahay can sabiilillahi doray ku cadfan tahay jidka ilaahay oo dadka laga jeediyo waalmasjidi iyo masaajidki oo dadka laga jeediyo oo laga celiya alxaraami ee xurmada lah wa ikhraaju ahlihi masaajidka dadkiisii saaridda laga saarayo minhu masaajidka xaggiisa laga saarayo wa ikhraaju ahlihi dadkii masaajidka bixintooda minhu masaajidka laga bixiyaay intaasoo laysku daray baa akbaru weyn cinda allahi ilaahay agtiisa maxay ka wen yihiin min alqitaali fi shahri lxaram bisha xurmada loo la dagaalamo intaa idinku aad ku jirtaan baa ka weyn oo ka khatarsan oo ka dadweyn marka tiina maad aragtaan intaad midda yartaa buunbuuninaysaan saas way macna waalfitnatu fitnada ayaa oo dadka diinta laga fitnayo ayaa akbar weyn min alqatli yani waxa weeye dilka ka weyn dilka aad sheegaysaa waxbaa dil xurmale la dilay aad leedihiin fitnada dadka diinta ka fitnaynaysaan baa ka weyn oo dembi ahaan ka khatarsan way macna waalfitnatu ashaddu min alqatli waa nabi soo marno soo ma yani waa ka weyntaa waana ka daran tahay way macna ayib waa sidaas oo gaaladu sideedaba ninku mar hadduu gaal yahay cadaalad ma leh waxaa la doonayaa miisaanka adiga aad isa saarto inaad dadkana saarto laakiin inaad laba miisaan midna midigta ku haysata midna bidixda ood midkaad midigta ku haysana adigu isku miisaanto waa miisaan aada loo ilaalinayo midka bidixda ana dadka intiisa kale aad ku miisaantahay waa dhaqanka gaalada waa midda hadda reer galbeedku ay wadaan wixii iyaga khuseeyo miisaan gooniyuu saaran yahay wixii masaakiintan khuseeye iyo caalamka saddexaad waxay dhahaan iyo muslimiintana miisaankalu saaray marka alkaylu bimikyaalayn weligood baa lagu yaqaan war intaad ku jirtaan oo khalada ka weyne halkan xaba maxaad u boombooninaysaan saas macna hal arrin ah iyo maantoo dhan idaacadahooda iyo joornaaladooda iyo macnaha waxa weeyaan telefishinadooda iyo daba kacayaan nin reer galbeeda meel heble lagu dilay mid baa isku qarxiyey abraatsbay leeyihi ayaguna ummado dhan bay gumaadayaan oo wadadhan dhan bay gumaadayaan haddana maca dalika waa kuwa waa ka hadal badan yahay marka waa tii lafteediio war waxaad ku jirtaan baaba ka weyne maxaad halkan yarkaa u bunbuuninaysa saas way macana gaal sidiisaba cadaalad ma yaqaano waqti uu joogaba walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ilaa ay idin celiyaan can diinikum diinikum diintiina ay idinka celiyaan in istataacuu hadday karaan wey oy awood u helaan waman yartadid ruuxii noqda oo minkum idinka idinka mida can diinihi diintiisa ka noqda oo fayamut dhinta waa lay arkaa oo waa la muuqdaa oo waa lay daba socdaa kiniisadaan galayaa ninkii intuu ridooba ku dhintaay fa ulaa'ika kuwaasi xabidat way hoobatay oo way burtay acmaaluhum camalyaalkoodii fi dunyaa adduunyada dhexdeed muslimnimo loola dhaqmi maayo adduunka dhexdiisa waalaakhirati aakhara dhexdeedana camalkiisii waa burayo wax ajira uu ka helayo ma jiro maxaa yeele gaalnimu ku dhintay wa ulaa'ika kuwaasina asxaabu naari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiiha naarta dhexdooday khaaliduuna ku waarayaan ina aladiina aamanuu tanina waxay ahayd markii ay arrintu dhacday ayaa raggii saxaabada ahaa ee arrinta sameeyey ee khaladku ka dhacay baa waxoogaa murgay markii aayaadkani soo degeen oo gaaladii iyo xujadoodii iyo waxii ay hadalkoodii meesha laga saaray baa waxoogaa hunguri baa galay rajaa gashay waxay yidhahdeen oo talow ma laga yaabaa arrinkii isagaa inaan ajirka hellaa ma laga yaabaa markii horena maxay taagnaayeen talow ma nabadgeli doonnaa bay taagnaayeen aayaadkani markay soo degeen rajaa gashay oo waxay is yidhahdeen talow amaaban ajir ka hellaawa tiibaa marka laga hadlayo waxaa la yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijirooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illahi jidka ilaahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allahi naxariista ilahay bay rajaynayaan wallahu allana hafuurun midkii dhaafid badan weeye raxiimun oo naxariista wey dadka iimaanka la yimid kadibna ilaahay dartii u hijiroodo dhulkoodii uga tegay iyo xoolahoodiiba kadibna jidka ilaahay ku jihaadoo alla dartii u jihaaday naxariista ilahay bay kuwaasi rajaynayaan hadduu khalad ka dhacay maaha inay hijiradoodii iyo iimaankoodii iyo yani khayrkii iyo jihaadkoodii inuu burayo maaha rajo waxay ka qabaan ilahay naxariistii subxana wa tacala mar haddii rajadu xagga ilaahay ay tahayna waa xaqiiqo saas way manaa xaqiiqo weye inay naxariista ilahay leedahay subxana wa tacala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijirooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illahi jidka ilahay ku jihaaday ulaa'ika kuwaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah naxariista ilahay bay rajaynayaan wallahu allana hafuurun midkii dhaafid badan wey raxiimun oo naxariist yani wixii khaladee ka dhacayna waa loo dhaaf rabbina waa kii u naxariisanayo yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihima itmun kabiiru wamanaaficu linnaas waxaa la galay hadda ilaa waxoogaa waxaa la wadi doonaa arrimo khaladaad ah oo ama dhaqaalaha ku saabsan ama bulshada iyo dhaqankooda ku saabsan qoyska iyo labada ruux ee yacni ku wada nool qaabkay u wada dhaqmi lahayeen ku saabsan khaladaad noocaasoo kalea la sixi dhaqamo noocaasoo kalena waa la dejinayaa oo bulshada loogu talagalay yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyow cani ilkhamri khamraday wax kaa weydiinaya iyo walmaysiri iyo khamaarka ee qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa khamrada iyo khamaarka dhexdooda waxaa ahaaday ismun dembi baa ahaaday kabiirun oo weyn wa manaaficu iyo manaafacaad oo linnaasi dadka iyo wamanaaficu manaafic baa ahaatay linnaasi dadka u ahaaday manaafacaadna waa ku sugan yihiinoo dadku intifaacsadaan wa ismuhumaa dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa manaafacaadkooda ka weyn dembiga ku jiraana ka weyn manaafacaadka ku jira wayas'aluunaka waxaa kalooy ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxaan bixinaa bay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa alcafwa inta dheeraadkaa bixiya siyaadada markii baahidiinna aad dabooshaan inta siyaadada ka a bixiya kadalika sidaasoo kaleeto uu aayaadkaa alla u caddeeyey ayuu yubayin llahu alla u cadaynaya lakum idinka alaayaati aayadaha uu idinku cadayn lacalakum waxaad mudantihiin tatafakaruuna inaad fikirtaan tanina waxa weeye khamrada iyo khabarka waa laba dhaqanoo xun khamradu waxay ka mid tahay waxyaabaha sida tartiibta ah go-aanka kaba dambaysta sharcigu waga gaadhay markii ugu horraysayba lama joojinin laakiin maadaama ay ahayd caado weyn oo bulshadu abka soo gaadh ay cabbi jirtay oo ay muddo kusoo dhaqmi jireen naftuna ay la qabsatay nafta bini aadamka markaad doonayso shay ay la qabsatay inaad ka goyso waxay kaaga baahan tahay inaad maalinba tilaabo la qaado maalinba inaad in yar ka goyso sida ilmo yaroo naaska laga jirahayo kaleeto markii ugu horraysay waxaa soo degtay khamrada yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihumaa ifmun kabiirun wamanaaficu linnaas wa ifmuhumaa akbaru min nafcihima aayaddanaa soo degtoo la yidhi yacni manaafacaadna waa ku jiraan dembina waa ku jiraan laakiin dembigoodaa weyn waa xaaraan miyaa la yidhi markaa weli lama dhihin joojiya lama dhihin laakiin waxaa la dareensiiyey in laga fiican yahayoo dhibka ku jiraayay ka badan yahay dheefta ku jirta waxaa ku xigtay aayadda inoogu maan doonta fii suurati nisa ayaa kadib la soo dejiyo rabbi leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara salaada ha u dhowaanina idinkoo sarqaansan xilliyada salaaduhu soo dhowaadaan baa marka laga joojiyey khamradii sooma inta kale iska cabba habeenkii cishaha kadib cabba barqinkii cabba laakiin waxa weeye salaadu markay soo dhowaato ha u dhowaanina khamrada ka fogaada xilliyadii qaarkood baa laga gooyey sooma waxaa ku xigtay in markii dambe si toosaba loo joojiyo la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun ka fogaada lay khamrada iyo khamaarka iyo ansaabta waa aslaamtee iyo qoritu waxyaalaha lagu qori tuurto kulligood waa qashin ee ka fogaada lay aayaddaasaa marka yani xididada u siibtay aayaddani marka marxaladii koobaad wey weli khamrada lama xaaraamaynin waxay ku weydiinayaan nebigow khamraday ku weydiinayaan iyo maysirka khamarka khamrada garanaya wax walba waxaa la yidhahdaa maskaxda bini aadamka iyo maankiisa bedela ayaa la yidhahda wuxuu doonay ha ka samaysnaado caleen la cunaya ha noqdo sida qaadkoo kale ama wax la cabaya ha noqdo qamandi ha ka samaysnaado yacni waxa weeyaan timir ha ka samaysnaado cinab ha ka samaysnaado wax gacan ku samaysa ha noqdo warshadi ha soo samayso marba hadduu maskaxda bini aadamka iyo maankiisa bedelaya waa khamro khamro horta taasaa la yidhahda maysirkana maxaa la yidhahda khamaarkana waxaa la yidhahda shay kasta oo ku yimaada ciyaar sharad lagu dhigtay ciyaar la ciyaarayo oo sharad lagu dhigtay wixii lagu kala qaato oo dhan waa khamaar banooni baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar shax baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar dublad baa la ciyaarayaa wixii lagu kala qaatayo waa khamaar ciyaar kasta oo shardi laga dhigtay wixii lagu kala qaatayo khamaar baa la yidhahda allahuma waxaa laga soo reebayaa dhowr arrimoodoo xadiisku ka soo reebay sida maalan dadka fardaha ku tartamayoo kaleeto ama geela ku tartamayoo kaleeto ama ma ahee leebabka iyo galashada iyo toogta kuwa tartamayoo kaleeto kuwa noocaasoo kale abay axaadiistu ka soo reebtay in wax lagu kala qaadan karo laakiin wixii ciyaaree ka soo hadhay oo dhan hal meel wada mari saas way macanaha khamaarka warkaa marka ayb khamaarka iyo khamrada ayay ku weydiinayaan ee waxaad tidhaahdaa waa dembi weyn waa dembi diinta xaggeeda waa dembi weyn dembi weyn baa ku jira labadooda manaafacaadna waa ku jira oo dembigooda garanaya manaafacaadka ku jira muxuu khamrada maxaa manaafacaadoo ku jira waxay leeyihin manaafacaadka khamrada ku jiraayo waxa weeye yacni dheefshiidka ayay kaalmaysaa saas idhaha cuntada ayay dejisaa yacni qashinsaarka jidhku uu sameeyana iyadana way caawisaa waana lagu marqaamaayo ruuxu markuu yaraha maaragtay uu uu waxoogaa walbahaarsan yahay ama murugsan yahay adduunka iyo qaxarkiisii buu yaro halmaami ayaduna manaafacdeeday ka mid tahay waxaa ka mida waa la iibsadaayo waxoogaa lacagaa laga helaa ninku markuu khamrada cabo waa deeqsiyo shilinba ku hadhi maayo wahaakada khamrada yacni manaafacaadka lagu sheegaayo wataa ayib amaa khamaarka isaga manaafacaadka ku jiraayo muxuu yahay hadda waa laga kasbadaayo waxoogaa carruurta aad ku biilataad ka heli ama waxay samayn jireenba markuu ninku khamrada khamaarka si fiican faa'iida uga helo masaakiintu u qaybin jiray soo iyadana manaafacaad maa manaafacaad waa ku jiraaye laakiin manaafacaadka ku jira iyo dheefta ku jirta iyo dhibka ku jiraaye kee badan dhibka ku jiraa badan qaacidana qaadaba sideedaba qaacidadu waxay tahay shayga dhibkiisa iyo dheeftiisa haddii dhibkiisu badan yahay waa xaraam hadday dheeftiisu badan tahayna waa xalaal hadduu dheef keliya yahay oo uusan dhibna lahaynna waa xalaal hadduu dhib keliya yahayna waa xaaraam hadday dheeftiisa iyo dhibkiisu siman yihiinna waa xaaraam saddex goorna waa xaaraam laba goorna waa xalaal maladan marka wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa wixii dhibkiisu badan yahay waa xaram qaacidada shareecadu ay khaalidada ku tahay weliga jiraysa waa kaa shay kasta oo yimaada ma dhibkiisaa badan mise dheeftiisa fiirun adugu qaadka haddaan idin weydiiyo hadda ma dhibkiisaa badan mise dheeftiisa kuwa xataa cuna way sheegi inuu dhibkiisu badan yahay mar hadduu badan yahay waa xaaraam sigaarkii waa la mid wahaakadaa wax kastoo baabkaa mara wey maana dhibkiisu mar hadduu shaygu badan yahay waa xaaraam sidaas wey macana waxaa kaloo ku weydiinayaa nebigow maxay bixinaa bay ku weydiinayaan maxaan bixinaa maxayn beenaa maxay ka wada maxaan bina- bixinaa waxa weeye xoolahanaga inteen ka bixinaa waxaa la yidhi waxaad ka bixisaan baahidiinna asaasiga markaad dabooshaan wixii dheeraadka ah reerka biilkiisa carruurta baahidooda aradbixii gurigii wixii baahida asaasiga ah markaad dabooshaan wixii dheeraad ka ah bixiya khayru sadaqati maa kaana can dahri hinan buu nebi uri sal lay slam sadaqa waxaa ugu khayr badan ruuxu markuu baahidiisa daboolo kadib wixii uu bixiyo laakiin haddaad intii adigu waad u baahan intaad bixiso berrina dawarsato ood adkaysan weydo soo dhib maa saas way macnaha ayib yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebigo cani lkhamri khamraday wax kaa weydiinayaan iyo walmaysiri khamaarka ee qul waxaad tidhahdaa fiihimaa dhexdooda waxaaday ismun dembi kabiirun oo weyn wa manaaficu iyo manaafacaad linnaasi dadka iyo manaaficu manaafacaad baa ahaaday dhexdiisa linnaasi dadkana u ahaaday wa ismuhumaa dembigooda ayaa akbaru ka weyn min nafcihimaa manaafacaadkooda ka weyn wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxaybaa yunfiquuna ay bixinayaan maxaan bixinaa bay kuleeyihiin qul waxaad tidhahdaa alcafwa siyaadada bixiya baahidiinna wixii siyaado ka ah bixiya kadalika sidaasuu yubayinu llahu alla idinku caddayn lakum idinka alaayaati aayadaha uu idinku caddayn lacallakum waxaad mudan tihiin tatafakaruuna inaad fikirtaan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inaad ku fikirtaan iyo walaakhirati aakhiraba inaad ku fikirtaan xagga horey ku xidhanta adduunyada seed uga fikiraysaan iyo aakhirada dee waxaad uga fikiraysaan adduunyada markaad u fiirsataan waa daar imtixaanoo lagu dhiban yahay marka labaadna way tegaysaa aakharana markaad u fiirsataan waa daar joogaysa barwaaqo keliyana ah oon dhib lahayn markaasaad kala dooranaysaa wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebigow canilyataama agoontii wax kaa weydiinaya ee qul waxaad tidhahdaa islaaxun wanaajin lahum agoonta la wanaajiyo oo waxooda loo wanaajiyo ayaa khayrun khayr badan in loo hagaajiyo waxooda wa in tukhaalituuhum haddaad dheehdaan ood wax isku darsataanna fa ikhwaanukum waa un walaaladiin waa walaaladiini diinta idinku walaalaha wallahu allana yaclamu wuxuu og yahay almufsida midka fasaadka ka shaqaynaya wuu og yahay min almuslixi kuwa ka wax hagaajinayuu ka ogyahay midka wax hallaynaya wuu og yahay oo ka wax hagaajinaya wuu ka ogyahay labadaa wuu kala ogyahay walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaana la acnatakum wuu idin dhibi lahaa oo dhibaato iyo cidhiidhi buu idin gelin lahaa maxaa yeelay ina allaha alla casiizun waa midkii haaliba xakiimun oo falsan wey rabbi subxaana wa tacala shay walba meeshiisa dhiga wey agoontan agoontiina waxbay kaa weydiinaya waxay soo degtay baa la leeyahay saxaabada ridwaanullahi calayhim raggii agoonta gacanta ku hayay oo mas-uuliyiinta ka ahaa ayaa waxaa dhacay markay soo degtay aayaad kale iska ilaaliya agoonta xoolahooda walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan iyo ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman aayadaha ka digaya agoonta xoolahooda markay soo degeen baa agoonta xoolaheedii layska fogeeyey oo loo weelduway hangool dheer baa layskaga qabtay xaggaasaa laysaga durkiyy waxaa la yidhi marba hadduuba dhibkani ka imaanayo naga fogeeyey cuntadooda gooni baa loogu karin intay cunaan mooye inta kale waa loo dhigi hadday fasaado oo ay cuni waayaan waa la daadin cid kaloo u baahan la siin maayo dad kale isku dheri noqon maayaan oo wax lagu wada karsan maayaan waa layska fogeeyey markii layska fogeeyo lagu rafaaday bay marka aayaadkani soo degeen war ha fangorina baa layidhi waxaa la yidhi agoontay ku weydiina waxaad tidhahdaa agoonta in wax loo hagaajiyaa khayr badan waxoodoo gooni u ah inaad gooni ugu hagaajisood uga shaqayso ayaa fiican horta haddaad wax isku darsataan oo wixii niyo waxooda aad isku dartaan idinkoo aan kala ilaalinaya weelkii aad wadaagtaan ilmahaagii ilmihiisii cuntadii intaad isugu darto hal dheri wax ku wada karsadaan saxanka ama xeedada aad wax ugu wada ridoy wadaagaan haddaad wax ku darsataan ood isku darsataanna waa walaaladiin maxaad u karantiilaysaan ma cudur bay qabaaye bay qabaan ha karantiilina laleey ha fogeynina hana durkinina haddaad wax isku darsataanna dhib male xoolahooda uun tacadi iyo xadgudub ka ilaaliya laakiin fogeeya oo u weelduwa laydinma dhihin way macnaha allana wuxuu og yahay midka wax fasaadinaya oo wax xumaynaya ilaan qaar baa isku darsigaa laysku darsanayo yaa waxayba ugu dhuumanba xoolaha agoonta inay qaataan ama ay intifacsadaan soo ma mufsidkaa ilahay waa ogyahay ka muslixa ee xoolaha isugu daraya inuu iyaga u daneeyo oo wax u hagaajiyo oo xoolihii u rogrogo oo iyaga wax u baaqdaan muslixaana ilahay waa ogyahay subxana wa tacala marka waxba ilahay kama qarsoona isjira wey macna allah hadduu doonana cidhiidhiguba idin gelin lahaa mashaqo iyo dhib buu idin gelin lahaa oo waxaa mashaqadaasi weeye waxaa laydin dhihi lahaa xoolahoodana ha taabanina oo waxba ha isku darsanina oo xoolihiina yayna u dhowaanin ha ahaatee ilaaliya soo dhib maa marka xoolihiina adaa mas-uulka oo ilaali lagu yidhi umana dhowaan kartid waa rafaad intiisa le marka cidhiiri baa laydin gelina haddii la rabo laakiin mehe yani rabbi subxaana wa tacaala diinka wuxuu ugu talagalay in wax laydin fududeeyo oo aan la cidhiiri laydin gelinin wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoonta xaggeeday wax kaa weydiinayaan ee qul waxaad tidhahdaa islaaxun wanaajin lahum ayaga wax loo wanaajiyo oo xoolahooda loo iyo danahooda la hagaajiyaa ayaa khayrun khayr badan si gooniya iyadoo u ah in loo hagaajiyaa fiican wa in tukhaaliuuhum haddaad dheehdaan oo aad wax isku darsataanna fa ikhwaanukum waa walaaladiin xoolahaagii ganacsiga ku jiray kuwooda inaad ku dartood wada rogrogto waa walaaladiin dhib male mushkila male saas way macna waxaan u tegi doonaa ruuxa ka shaqaynaya ama mas-uulka ka ah muxuu ka isticmaali karaa mase isticmaali karaa fii suurati nisa baan ugu tegi doonaa insha allahu tacala wallahu allana yaclamu wuxuu wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum walaaladiin wey wallahu allana yaclamu wuxuu ogyahay almufsida midka wax fasaadinaya inuu wax xumeeyo oo wax khaldo wax kharibo u dhuumanay kaa ilahay waa ogyahay min almuslixi ka wax hagaajinaya ee iyaga u danaynayo ilahay ka ogyahay waa kale ogyahay walow shaaa allahu hadduu alla dooni lahaa la acnatakum waa idin dhibi lahaayo cidhiidhi buu idin gelin lahaa maxaa yeeley ina allaha alla casiizu waa midkii haaliba oo reeyo weeye xakiimu wey rabbi subxana wa tacala midkii ficilkiisa iyo falkiisu wanaagsan yahay oo macnaha meeshii la rabo dhigo wlaa tankixu lmushrikaati xata yumina walaa amatu muminatu khayru min mushrikati walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiin halkana waxaa la gudagalay masaladii guurka waxay yidhahdaan alaxwaal shaksiya guurka iyo furitaanka iyo qoyska iyo arrimihii gogosha haddii gogosha la wada joogo ninka iyo xaaskiisu sidee bay hawsha u gudanayaanoo waajibkooda ay u gudanayaan bal meesha shareecadu ay gashay fiiri bal intaad qawaaniinta adduunka kulli wada baadhaan gogasha ninkii xaaskiisu markay isugu tagaan hawsha sidii loo gudan lahaa shareeco ka hadlaysa soo hel waa kaas diinta ilaahay adduun ma maamuli kartaa la kari waaye bal wakaasi halkaas yani shareeco iyo nidaam wax ka dejiya hal helo qoyskiibaa marka la galay guurkiibaa la galay furitaankiibaa la geli gobashiibaa la geli xuquuqday labada wada jooga ay isku leeyihiin waa xeerkii qoyska wey xeerkii qoyska meesha laga hadlayo la dejinayo macna rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacala walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati naagaha gaalada ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan iimaanka la yimaadaan walaamatun adoon mu'minatun oo mu'minad ah baa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaal ah walow acjabatkum haba iidin yaabgelise aad u riyaaqdeenood u bogteenba quruxdeeda iyo xoolaheedee middaa addoonta ee mu'minada abaa ka khayr badan walaa tunkixu ha u guurinina almushrikiina ragga gaalada ana ha u guurinina gabdhihiinna xataa yu'minuu ilaa iyaguna ay rumeeyaan oo iimaan yeeshaan wala cabdun addoon mu'minun oo mu'mina baa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid gaal ah walow acjabakum haba idin yaabgeliye madaxweyne dhaqaaluhiisa meel la dhigan la waayo haba ahaada macna saas weeyaan oo sharaf iyo magac waxay isku darsaday laakiin gaal ah ayib ulaa'ika kuwaasi sababta loo diiday waxa weeye ulaa'ika kuwaasi yadcuuna way yeedhayaan ila naari naar bay ugu yeedhayaan gaasha iyo gaalku naar bay dadka ugu yeedhayaan dhaqan xun oo naar lagu galo wallahu allana yadcuu wuu yeedhi ila aljannati allana jannuu dadka ugu yeedhayaa iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi idankiisa wayubayinu wuu cadaynayaa alla aayaatii aayadihiisa ayuu caddayn linnaasi dadku wuu caddaynaya lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oo waana qaataan kanina waxa wey yaa la guursadaa ciddaan la guursanin waxa weye horta gaasha lama guursado gaal inaad guursataay kuma bannaana xadhigna kuu qaban maayo laakiin waa gaashe waa gaasha aan ahlulkitaabka ahayn waxaan ugu tegi doonaa fii suurati almaa'ida gaalada dumarka ahlulkitaabka ama yahuudda ama nasaarada ah waa laga soo reebi doonaa waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum baa iyaga lagu soo reebay laakiin waa gaalada kale aan yahuudna ahayn nasaarana ahayn ama caamo aan diinle ha noqdo ama majuus ha noqdeen ama hunduus ha noqdeen ama diinlawayaal ha noqdeen kuwa noocaas oo kalea wax xadhigaygu kuma qabto haddaad tidhaahdo waan qabaana zine unbaad ku wada joogtaane ma qabtid qabitaan maaha maxkamad gaalaa ii gurisay buu kuleeyahay waraaq baa wataa kuu xalaalayn mayso saas way macana markaasaa waxaa la yidhi in aad haweenay gaal ah oo idin cajabgelisay quruxdeeda iyo xoolaheeda iyo reerkay ka dhalatay iyo magaceedu idin cajabgeliyey inaad guursataan waxaa idinka fiican addoon mu'minadoo iimaan leh inaad guursataan taa markii halkaa la dhiga waxaa la yidhi dumarkii weeye taasi idinka raggaa guurkiini wey amaa dumarka guurkooda ayaga gabdhaha mu'minaadkaa gaalaha u guurinina tan iyada la kala qaadi maayo gaalkaasi yahuudi ha ahaado nasraani ha ahaado majuusi ha ahaado hunduus ha noqdo diintuu doon ha sheego diin laawo ha noqdo gabadha muslimadda gaalada noocyadeedoo dhan hal mid oo meel u qaban kara ama xadhig u qaban kara ma jiro hadday la joogtana zino unbay kula joogtaa ilaahumay maxkamad gaala waraaqa u samaysay baad sheegaya balaaya may u samayso saas way macnaha carruurta halkaa ka dhalatayna waa ilmo zino wey oo imise gabdhaho soomaalida gaala qabtaa ya waxaa lagu leeyahay haa gabadhayda nin caddaana ii qaba oo xooluu iisoo diraa wuxuu kuu qaba ma jirtee zina unbaa lagu wada joogaa marnaba xadhig uma qaban karo gabadh muslimada nin gaala uma qaban karo raggaaba la soo reeboo layidhi dumarku hadday yihiin yahuudiyad ama nasaare yihiin ragga mu'miniintii way guursan karaan shuruud lagu xidhi doona weliba taa lafteeda shuruud baa lagu xidhi doonaa meeshaadaan u tegi doonaa laakiin gabadha muslimadaa gaal marna ma guursan karto xadhigna uma qaban karo waa warcabimdayada macnaha waxaa la yidhi addoon mu'min ah oo waxba haysanin inaad u guurisaan baa ka fiican gaal idin cajabiyey oo madax ah oo xoolo leh oo qurux badan u guurintiisa gabadh muslimada aad u guurisaan waxaa ka fiican addoon mu'mina inaad u guurisaan sababtu maxay tahy war kuwani naar bay dadka ugu yeedhayaan adduunya haddaa laga tegayo macno ma lehee dadka naar bay ugu yeedhayaan gaaladan calaaqadana la samaysiiyo yacni waxa weeya noloshaaq lala noolaado allana wuxuu dadka ugu yeedhayaa janno iyo dembi dhaaf buu ugu yeedhaya soo laba dhinac lama kala aadin marka dembi dhaaf iyo jannuu rabbina ugu yeedhaya xagga ayuu rabbi rabaa ayaguna dhankaa kale ay u foofeen saas way macnaha nabigeenna marka waxaad aayaddu taqriirinaysaa guurka sidiisaba marka la dooranayo ruuxaad guursanayso ama rag ama dumar kii la doonay ha la ahaadee in diin lagu saleeyo saas way macnaha tunkaxu lmar'atu liarbacin haweeneyda afar baa loo guursadaa bu nabri sal lay slm xoolaheeda iyo quruxdeeda iyo magaceeda iyo diinteeda afartaa mid ka mida loo guursada midda diintale buu nabigu ka dardaarmay salawatu rabbi waslamu caleyh midda diintale diin wax ku saleh laakiin waxa kaloo dhan waa dhaandabangaalle berita tagayin macno ma leh walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenta haweenka gaalada ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan wala amatun adoon mu'minatun oo rumaysay ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaal ah walow acjabatkum haba idin yaab geliso middaa mushrikada eh quruxdeeda iyo magaceeda iyo sharafkeeda iyo haba idin idin cajabgeliyo xoolaheedu walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga gaaladaa xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan waxaan u tegi doonaa lahunna xillun lahum walahum yaxilluuna lahunna saas way macana walaa tunkixuu ha guurinina almushrikiina mushrikiinta gabdhihiina ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan walacabdun adoon mu'minun oo mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin mid mushrika gabadhaada nin diin la u goori idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu buu naburi sal lay slm ruuxa aad gabadhaada siinaysad kariimadaada ku maamuusayso ha noqdo ruux diin iyo akhlaaq leh ama xoolo iyo qurux ay noqotoba haddii ilaahay kuugu darana waa waxaaga wax lagugu dar haddii aad weydana wax badan kaama maqan saas maana ayb walow acjabakum haba idin yaabgeliya mushrikaasi ulaa'ika kuwaasi yadcuuna way yeedhayaan ila naari naar bay ugu yeedhayaan dadka khaasatan dumarka sababta loo diiday oo iyaga si guudba loo diiday hadda waxa weeyaan ruuxa markaad la saaxiibto diintiisuu ku siinaya almar'u calaa diini khaliilihi ruuxu saaxiibkiisa uu la nool yahay buu diinta ka qaadanaya dumarkuna waa kasii jilicsan yihiinoo waxay u jilicsan yihiin ninkooda diintiisa inay qaataan saas daraaddeed baa loo diiday laakiin ninka muslimka ah hadduu yahuudiyad guursado ama nasraaniyad rajo waxaa laga ninka mar walba ka xoog badan dumarka laakiin waa la duubsan iyaga waa lala tegay saas daraaddeed baa loo reebay albaabkaa sidiisaba loo xidhay macnaha wallahu allana yadcuu wuu yeedhay ila aljannati janno ayuu idinugu yeedhayaa dadka waalmaqfirati iyo dembidhaaf biidnihi idinkiisa wayubayinu wuu cadaynayaa aayaatii aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u cadaynayaa lacallahum dadkii waxay mudan yihiin yatadakaruuna inay waansamaan oo waana qaataan wayas'aluunaka waxay ku weydiiyaan nebihu cani ilmaxiidi haddii laysguursaday oo gurigii laysla tegay soo hawshii waajibka idin la guto maaha waa kan hadda xaalado aan la ogolayn baa jiro oo gogosha xaaladaheeda ka mid wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebihu cani ilmaxiidi ay cani ilxaydi caadada ayay ku weydiinayaan master ka dhig caadada ayay ku weydiinayaan dumar ku dhacda qul waxaad tidhaahdaa huwa isagu adan waa qurun waa wax qurun ah ee factasiluu ka fogaada annisaaa dumarka ka fogaada fi lmaxiidi fii zamani lxaydi master waxaan ka dhigna markaa yani waxaa laga dhigayaa darf saas weyaan can ilmaxiidi fi lmaxiidi waktiga ay dhiigga qabaan ka fogaada walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina xataa yahurna ilaa ay dhiig goostaan xataa yadhurna ilaa ay yani daahiroobaanoo dhiigu ka go'o ma intaa keliya maya fa idaa goortii tadaharna ay isdaahiriyaan oy qabaystaan fa'tuuhunna u taga min xaysu meesha uga taga amarakum allahu alla uu idin amray meeshii loogu talagalay ee rabbi idin amray uga taga ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee soo noqoshada badan wayuxibu wuxuuna jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiridda badan oo xumaanta iyo qashinka iska ilaaliya kuwaas ilahi jeclaya subxana wa tacala waxay ahayd iyadana nimanka la yidhaahda yahuudda sida xadiidka muslim iyo keyrka kuso hororay min xadiidi anas yahuudda dhaqan waxay lahaayeen markay haweenayda dhiigu ku dhaco maalmaha ee caadada leedahay gurigana lamayna joogi jirin cuntadana lamayna cuni jirin mana ayna la fadhiisan jirin nijaas bay u arki jireen waa loo weelduwi arrinkiibaa marka nabiga la weydiiyey sal lay slam aayaddanaa marka soo degtay aayadani markay soo degtay buu nabigu wuxu uhi sal lay wasalam isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta dumarkii caadada qabay ku sameeya galmada mooye oo maxaan galmo ahayn galmo wixii ka soo hadhay oo dhan raashiin lala cuno iyo dhigidkooda iyo jirhkooda warkiis iska badaada waxaan galmo ahayn oo dhan waa idiin bannaaya markaasaa yahuudi waxay tidhi war ninkani wax alla wax kasta inuu nagu khilaafo nagu dabamaro unbaaba qasadkiisaba dhan kalaba male tii annagu aan lahaynba inuu dhanka kale uu maro unbaba qasadkiisa macna aayadana marka soo degtoo la leeyahay nebiga waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi caadaday ku weydiinayaan dumarku markay caadada qabaan maxaan ka yeelnaa su-aashaasay ku weydiinayaan waxaad ku tidhahdaa horta caadadu waa qurun adan waa wax macnaa wax weye la qurunsado oo dadku dhibsada wey ee dumarka ka fogaada waqtiga ay caadada leeyihiin ka fogaadadaasi sida axaadiista nebiga laga fahmayaay ma aha ka fogaado haw dhawaanina baa leeyahay macnaha maha taabanina laga wada axaadiista nebigaan fasirtaye nebigu wuxuu ku fasiray ka fogaadadaasi macnaheedu waxa wey galmada un ka fogaado saas man ka fogaada galmada un ka fogaado hawla fadhiisanina ma waxay caaisha radi allahu canha iyadoo caado qabta buu nebigu wuxuu dhihi jiray gunto intay guntatuu nabigu ku istimtaaci jiray salawatu rabbi waslamu caleyh taataabashada iyo istimtaaci iyo dhunkashada iyo raashiinha cunay wada fadhiisiyo dhib ma leh jirkoodu nijaas may waa daahir sidaas daraaddeed ka fogaadada galmadii un wey wax kale ma aha saas wey macnaha ayib muran baa ku jira inta u dhaxaysa xudunta iyo labada now inta iyada aad ma la taaban karaa ma laga gaari karaa mise lagama gaari karo muran baa ku jira laakiin sida raajixa iyadana waxa weeye ruuxu hadduu is-ilaalin karo dhib ma leh galmadu baad iska ilaali laakiin haddaad ka cabsanayso inay lugtu kula fakato ka fogow haddaad isleedahay amaad simbirraxataa ka dur ay isugu dhawaan dhulka wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan canilmaxiidi bay ku weydiinayaan caadadii bay ku weydiinayaan iyo xaydka ee qul waxaad tidhahdaa huwa isagu adan waa qurun iyo wax la dhibsadee factaziruu ka fogaada annisaaa dumarka ka fogaado galmadooda ka fogaawo fi lmaxiidi xidhiga ay caadada leeyihiin walaa taqrabuuhunna hana u dhowaanina galmaha ugu dhowaanina xataa yatuhurna ilaa ay dhiig goostaan yahurna iyo yataaharna waxay kala yihiin yahurnana waa dhiigga gu'itaankiisa fa idaa taaharnana waxaa laga wadaa markay qabaystaan labadaas waa in la helo hadday qabays weyda dhiiggiina go-ay ninkiina u baahiyay maxaa la samaynaya way gebagabaysan sooma way gebagabaysan si ninku ugu bannaanaado sidaas way macnaha xataa yahurna ilaa ay dhiig goostaan oo dhiiggu ka go-o oy daahiroobaan fa idaa koortii tadaharna ay isdaahiriyaan oo ay qabaystaan fa'tuuhunna u taga min xayu meeshii amarakum allahu alla uu idin amray oo meeshii ilmuhu ka imaanayay soo ma meesha kaleeta saxaradu ka timaadaa la diidan yahay sida aayadda ka dambayta waa ay sii faahfaahin doonta ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelayahay altawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee soo noqoshada badan wa yuxibu wuxuu jecelayahay almutatahiriina kuwa isdahirida badan ee isnadiifinta badan oo waxay iska dahirayaan yani dumarka u tegitaanka xilligay dhiigka qabaan waa inuu iska dahiro oo ruux iskaga fogaado wey macnaha sidaas weyaan xadiid baa sugan ruuxa haddii intuu khaldamo ay lugtu la fakato oo haweentiiyo dhiig qabtaay uu u galmoodaayey xadiid waxaa sugan odhanaya haddii dhiiggu bilowgiisii uu yahay iyo xilliguu xoog badnaa hal dirham inuu bixiyo hal dinaar ayaa kafaara inuu u bixiyo laazim ku ah hal dinaar macnaa waxa waa afar gram iyo shan iyo labaatan yani waa four point twenty five wey grams oo macnaha dahab ah ay weeyaan intaa inuu bixiyo wey haddii dhiiggu markuu sii go-ayay uu yahayna dinaar haafkii dinaar niski oo markaa noqonaysa laba dinaar iyo iyo labiyo toban saasoo kaleeto manaa riiga miyay dhamaan saasoo kale ah riiga miyaa saasi dhamaan malayna dumar ayib adigu waxa weeyaan xadiidkaasi waa sugan yahay oo kafaara ahaan buu marka noqonaya ruuxii macnaha khaldama ayaa macnaha saasi la doonaya inuu u kafaara guto nisaa'ukum dumarkiinnu xarsun beer weeye lakum idinkay beer idin yahay ee fa'tuu la imaada xartakum ama u taga xartakum beertiinna annaa sidii alla sidii shi'tum aad doontaan si alla saad doontaan ugu taga waqadimuu hormariya lianfusikum nafafyaalkiinnana u hormariya wax ilaahay idin dhoweeyo daaca hormarsada wattaquu llaha alla ka cabsada waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku mulaaquuhu alla kuwa la kulmaya inaad tihiin wabashir waxaad u bishaaraysaa almuminiina muminiinta u bishaare ayaduna waa masale kaleo waxaa yani waxa weeyaan bukhaari min xadiidi jaabir wuxuu soo saaray in uu nebigu yidhi sal macnaha wuxuu jaabir baa wuxuu odhanaya yahuudda waxay ahayd waxay dhihi jireen ninku hadduu xaaskiisa u galmoodo ayada oo sii jeeda ilmaha meeshaa ka dhashaaya wuxuu noqonayaa ilmo ishuu wareegsanta axwal ishuu wareegsan tahayo indhihiisu ayna toosnayn yahuuddaa sheekadaa qabtay arrinkaasi markii dhaqan yahuudeed uu ahaa ayaa carabtii muslimiinta ahaa qaar ka mida ayuu arrinkii soo gaadhay aayaddana marka soo degtay waxay ku weydiinayaan waxaa la yidhi maya dumarkiinu beer bay idin yihiine si alla sidii aad doontaan ood jeclaysataan ugu tagaalay waxaa laga wadaa sii jeeda soo jeeda jiifta fadhida si alla sidii adiga aad jeclaato si alla saad rabtaan ugu tagaalay laakiin meesha waa inay noqoto meeshii ilmuhu ka imaanayay saas maana meeshii ilmuhu ka imaanayay waa inay tahay waa sharti meeshii rabbi idin amray inaad uga tagtaan halkaa uga taga laakiin meel kale lama ogola sidaas way macnaha waxaa kaloo iyadana jirtay oo iyadana sugan ansaar nimanka la yidhahdeen madiino deganaa ee labadii qoys owsiyo khasraj ahaa maadaama yahuud ay la deganaayeen bay dhaqankan qaateen dumarkooda ayagoo dhinac u jifa mooyaane goorta hawsha goosha ay gudanayaan inayna si kaleeto ayna u samaynin ayna samaynin markay muhaajiriintu soo hijroodeen oo ree maka ah oo magaalada madiine laysugu yimid bay muhaajiriintii waxay ka guursadeen ansaar gabdhihii ree ansaareed markii la guursaday ree maka iyo muhaajiriintuna dhaqan waxaa u ahaa ninku xaaskiisa kolba siduu jeclaado inuu macnaa u dhigo oo u galmoodo markay isguursadeen baa la isqaban waayo marka ninkii maka ka yimi wuxuu doonaya hawshii maka uu ku qaban jiray gabadhiina waxay soo istaagtay war war waxaan ma naqaanee kacna dhaafay ku tiri waxaan annaga dhaqan nooma aha goortii la ismari waayey baa marka ayaddu soo degtay oo la leeyahay gabdhow iyo ragga isqabow si alla sidii aad jeclaataan waa laydin ogolaya maadaama meeshii hawsha loogu talagalay uun uu darsigu ka baxayo wax dhaadan gudbaynin khalaas waa idin furan tahay baa leey sidaas way marka marka yacni waxaa kaleeto aayaddu ay diidaysaa oo nasan ay u diidaysaa meesha ilmuhu ka yimaada meel aan ahayn waa xaraam axaadiista nabigana waxaa ku soo aroortay sal alay wasalam ruuxii dumarka meeshaa meelaana uga galmado inuu malcuun yahay oo lacnad ilaahay ku dhacday ahlunaarna uu yahay rabbina maalinta qiyaamada uusan la hadli doonin waa xaraam qaciga way u daayada macna sidaas weya nisaa'ukum dumarkiinu xarsun beer weeye lakum idinkay beer idin yihi bal u fiirsada tacbiirka qur-aanka waa beer dhalay beerta waxaa la yidhaahdaa midhaa lagu ridaa soo marka midhihii lagu riday baa ka soo baxa tanna waxa weeya waa sidii oo kaleeto ilmihii baa ka soo baxa markii macnaha meeshii wax gaadhaan xarsi wey waa halkaa meesha beerta ah laakiin meel kaloo wax ka soo baxayo beeri kaaga soo bixi ma jirto sooma nisaa'ukum dumarkiinu xarsun beer bay yihiin lakum idinkay beer idin yihiin ee fa'tuu taga baa la yidhi xarsakum beertiinna u taga annaa shi'tum si alla sidii aad doontaan si alla sidii aad doontaan kayfa shi'tum wey macna markaad doontaan saad doontaan waqadimuu hormariya lianfusikum nafyaalkiinna u hormariya maxaa laga wada naftiina u hormariya baaco aakhara idin anfacda hormarsado ama meehe culimmada qaar baa waxay ku fasiraan markaad xaasaskiina u galmoonaysaan waxaad hormaraysaan bismi illaahi allahuma janibna shaybaana wajanib shaybaana maa razaqtana sidaana waa lagu fasira wattaquu llaha alla ka cabsado waclamuu waxaad ogaataan annakum idinku mulaaquuhu kuwa alla la kulmaya inaad tihiin oo rabbi la xisaabtami doono wabashir waxaad u bishaaraysaa nebiyo almuminiina muminiinta u bishaare hada billahi towfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina